barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa v o a laanta afka soomaaliga ee idaacadda waxaadna ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika caalamkana waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
waa duhur khamiis ah bisha abriil waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si talantaaliya idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada barashada xirfadaha ay ku shaqaysan karaan maanta tirada qalinjabisay waa konton kuwaas oo xirfado shaqooyina u abuuraynay kadibna shaqooyin la siinaya waxaa la siiyey qalabkoodii kala duwanaa waxaan rajayn doonaa inay ku shaqaysan doonaan waa rag iyo dumar waxaan bartay hooskiibin maada la yidhaahdo waxaa laygu yidhi waa guri hagaajin oo guri hagaajin ma ilmaha xalay dhashay wuu garanayaa ma waxaa lay sheegaya saan wuxuu masixi lahaa saan suuluusu xaaqi lahaa maya sidaas ma ahan sidoo kale waxaad maqli doontaan mihnadda saxaafadda ayay dhallinyaro badani u arkaan xirfad ay ku shaqaysan karaan maadaama ay dhahaan waa quwadda afraad saxaafadda ee adduunka markaas sidaasaan ku jeclaaday haddadan xaaliyan wakhtigan aan ku jiro waxaa maskaxdayda ka guuxaya waa uun goormaan noqon doontaa saxaafi
inta uu barnaamijkani socdo sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dhinaca iyo heesaha
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba u idinku soo maqan yihiin marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii caalamka madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in isbahaysiga nato uu yahay muhiimaddiisu mid ay taagan tahay hadalkan ayuu sheegay xilli uu saddex bilood ka hor sheegayey in isbahaysiga nato u yahay mid xilli badan jiray oo aan u taagnayn in uu wax ka qabto muhiimadaha horyaalla qaarkood oo ay ka mid tahay difaacidda iyo ka hortagga weerarada argagixisada madaxweyne trump ayaa sheegay in kulankan ama kulanuu kula qaatay aqalka cad ee dalkan maraykanka xogayaha isbahaysiga nato in uu ahaa mid ay waxyaabo badan isla afgarteen oo ay ka mid tahay in nato ay ka qayb qaadato la dagaalanka argagixisada
dacwad oogayaasha waddanka jarmalka ayaa sheegay in baariyaashu aysan helin wax cadeymaha oo muujinaya in loo xiray qarax lala eegtay basaska kooxda brusha dortmund ee ka tirsan waddanka jarmalka oo ninkaasina la sheegayo inuu ka qaybgalo weerarkaas hase yeeshee bayaan ay soo saareen baariyaasha ayay ku sheegeen inay weli raadinayaan inay helaan ruqsad ay ku xiraan ninkan oo lagu magacaabo cabdulbasid oo ay tuhumayaan inuu xubin ka yahay kooxda daacish dacwad oogayaasha ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in ninkan u dhashay dalka ciraaq uu hogaamiye uu ahaa koox ka badan toban mitidiina uu ku lug yeeshay afduubiyo iyo dilal ka dhacay wadankiisa kahor intuusan sanadkii laba kun shan iyo toban usoo gudbin wadanka turkiga halkaas oo uu kasii galay dalka jarmalka dhowr qarax oo talaadadii dhacay ayaa waxaa lala helay bas sidii kooxda kubadda cagta ee brusha dodman ee wadanka jarmalka waxaana ku dhaawacmay ciiryahan mark batra iyo nin bliisa kulankii kubadda cagta ee habeenkaasi la hakiyey ayaa waxaa dib loo ciyaaray habeenkii arbacada waxaana saddex gooli laba ku adkaaday kooxda manok ee dalka faransiiska oo marti ahayd
duhur wanaagsan idlahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan heerka shaqola'aanta ee soomaaliya waa mid aad u sarreeya dhallinyarada waxbaratay ayaana ugu badan kuwa la kulma camal la-aanta ama shaqola'aanta maadaama oo aqoontii ay soo barteen aanay shaqooyin ku helin islamarkaana ay iskala hanweynaadaan shaqooyinka muruqmaalka ee suuqyada yaalla magaalada boosaaso waxaa dhowaan lagu qabtay tababar dhalinyarada jaamacadaha soo dhammaystay iyo kuwa aan waxbaran lagu barayey ama lagu tababarayey xirfado ay ku shaqaysan karaan tababarkan ayaa dhalinyarada siyaabo cilmiyeysan loogu baray in ay ka shaqeeyaan shaqooyin ay awal hore ka fogaan jireen haddaba warbixintan waxaa magaalada boosaaso kasoo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf dhallinyaradan ayaa isugu jira wiilal iyo gabdho oo la barayey xirfadda shaqa abuurka dhallinyarada waxaana tababarkaasi siinaya muddo lix bilood ah ururka safayooda oo ku yaala magaalada boosaaso dhallinyaradani waxyaabaha ay barteen waxaa ka mid ahaa dhartolista xirfadda korontada soo dhoweynta macaamiisha iyo weliba gabdhaha oo lagu tababaraya shaqo guri agaasimaha ururka safayooda cabdiweli xasan gooni ayaan weydiiyey inuu iga warramo shaqa abuurka ay dhallinyarada u sameeyeen waa mahadsan tahay yuusuf maanta tirada qalinjabisay waa konton waxay ka mid yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo ku nool boosaaso kuwaas oo xirfado shaqooyina u abuuraynay kadibna shaqooyin la siinaya saad maanta arkaysid hadeertaan goobta waxaa la siiyey qalabkoodii kala duwanaa waxaan rajayn doonaa inay ku shaqaysan doonaan dhowaanna waxaan qaadan doonaa kuwo kale horena kuwa saasoo kale tababar ugu soo siinay barnaamijyadan waa kuwo shaqooyin dhallinyaro loogu abuurayo si ay u yarayso khataraha ay ka mid tahay tahriibka ay ka mid tahay in dembiyeedyo dhallinyaradu ay galaan yacni dhammaanta waxaan rajaynaynaa dhallinyarada boosaaso iyo kuwa puntland iyo kuwa guud ahaan soomaaliyaba in barnaamijyada ay wada hay-adda safayooda oo ay gacan ka siinayaan hay-adaha caalami ah ay noqon doonaan kuwa dhallinyarada ay ka faa'iidaystaan shaqooyinka la siiyana ay noqdaan kuwa qoyskooda iyo iyaga iyo dadka soomaaliyeedba guud ahaan anfici doona maxaa ka bedeshay baysoranka dhan ee ka urur ahaan ee dhallinyaro boosaaso oo aqoon kala duwan bartay jaamacaday dhammeeyey oo boosaaso shaqalaan ka cabanaya edhallinyarada idin timaadana badankood see ku qaabishaan waxyaabaha ugu badan ee soomaaliya maanta ka jira waa shaqalaan kii jaamacadda ka soo baxay waa shaqalaan kii dugsi sare dhammeey waa shaqalaan kii aan labadaba qaadan waa shaqalaan marka si gaabka shaqala'aanta ay u yaraato waxaan door bidnay in dhallinyaro toban kun oo dhallinyaro soomaaliya waxaan rabnaa inaan tababaro aan siino xirfado shaqooyinna loo abuuro qaybihii ugu horey hadda boqol iyo konton dhallinyaro ah baa shaqooyinka la siiyey waxayna isugu jiraan wiilal iyo gabdho waa rag iyo dumar hadda soddon gabdhood iyo labaatan wiil baa qaranjabay waxaanu barnay dawaarkii waxaanu barnay hosbitality waxa la soo dhoweynta waxaanu barnay korontadii electricity waxaanu barnay housekeeping sidii hoteelada loogu shaqayn lahaa waa waxyaabaha ugu badan shaqooyinka ay dhallinyarada ku heli karayaan qaar ka mid ah dhallinyarada oo aan la kulmay ayaan ka waraystay xirfadaha ay barteen iyo weliba sida ay ugu shaqaysan doonaan magacaygu waa hiba cabdiqaadir diiriye waxaan bartay housekeeping maada la yidhaahdo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waayo inta aanan safiyoolo iman ma aan aqoon housekeeping waxa ay tahay iyo macnaha ay ku fadhido marki waxaan u qabay oo keliya markii la ii fasiray waa maxay housekeeping markaan imi waxaa laygu yidhi waa guri hagaajin oo guri hagaajin ma ilmaha xalay dhashay wuu garanayaae ma waxa lay sheegaya saan wuxuu masixi lahay saan suuluusu xaaqi lahaa maya sidaas ma ahan sidaa inagu u dhaqaano ma ahan xirfadda aad iyo aad ayaan ugu mahadsan u qabnay ee wase ay noqoteen way kala duwan yihiin waxaan u baranay maaddo aad iyo aad u wanaagsan weeye ka sukowba naf ahaan bay noo anfacday qoys ahaan ayay noo anfacaysaa markii intaas aad qabatidna de waxa kuu baahan waa bulshadaadii iyo infermatiga aad ku noolayd intaba aad iyo aad ayaan ugu baahi qaban doonaa baahiyaha badan oo waxyaalo badan oo dayacan ayaa jira kuwii haqabtira ayaan noqon doonaa haddii aan nahay kooxda housekeepingka maasha allah aniga waxaan bartay oo aan ku qalanjawiyey maadada ee hosbitality hosbitality waa soo dhoweynta alxamdulilah shalasaan ahaa maanta ma ii alxamdulilah koley soo dhoweyntu waxay waxay u tahay sida ganacsiga oo kale alxamdulilah waxaan rabaa inaan ku shaqaysto xirfadaan la i baray gaar ahaan shaqa aniga aan leeyahay weli inaan ugu shaqaysto hal oo shaqa abuur aan samaysto markii hore maxaa ka aaminsaneed qaabka soo dhoweynta ee dadka ama macaamiisha war waxaa igu dhici jirtay sida dukaan oo kale haddaan tusaale usoo qaata aan ku shaqaynaa cunug yar oo yar oo shan jir toddoba jir ah hadduu i caayo oo kale gacnaha oogu bedeli jiray laakiin maanta alxamdulilah niyo dulqaad baan helayo yaa alxamdulilah maasha allah haa walaal soo fadhiiso meesha magaceeda micnaa inaan u sheego waa meel heblo soo fadhiiso soo dhowo maxaan kuu qabtaa biyo oo kale inaan aan siiyo magacayga
maga hore asalaamu calaykum magacayga waa rawdo jamaal cabdinaasir waxaan ka tirsanaa ardada taylor ka baxay harqaanka run ahaantii waxaan rajaynayaa yacni juhdigii loogu bixiyey inaan ka miro dhaliyo oon aniguna soo saaro jiilka soo socda ee soo koraya gabdhahaan soo saara harqaanka barta aniga hadda hal xabo halqaana baa laysiiyey waxaan rajaynaya halka xabo harqaanka in aniguna ku soo saaro ugu yaraan toban gabdhood oo ayaguna ku barta harqaankii waana mahadsan bal xirfaddan maxay ka bedeli kadhaa noloshaada ee harqaanka waxay ka bedeli kartaa maadaama nolosha anugu waxbarashada heer sanaan kasoo gaaray heer jaamacadeed baan ka gaaray yacni waxay ku tusin kartaa waxbarashadu inaysan ahayn jaanibka buugii qalinka ahayn oo xirifna la baran karo sidaa darteed waxaan rajaynaya wax badan in nolosheeda ka bedeli karto dhaqaalo badanna aan soo kordhin karo nafsadeeda iyo shacabka soomaaliyaba waxaan bartay harqaan harqaanka bal fasiraadnagas khadkaanka horta markii hore waxaa u malaynaya xirfad nufsadii markii aan arkay iyo markii hore waxyaabo badan baa iska kaga bedelay markii hore waxay ahayd waxaan een, da- dareensanaa inaanan waxba qabsan karin laakiin maanta waxaan dareensanahay inaan bulshadeeda wax uun kusoo kordhin karo sidaa darteed wax walba bulshadeeda hadday tahay iyo hadday nafsadeeda tahay oo wax weyn baan rabaa inaan kusoo kordhiyo insha allah laakiin ma isan ma aan aaminsanayn inaan anigu gacanteeda wax ku qaban karo oo xirfad ku soo saaran karo ama nolol cusub ku abuuri karo laakiin hadda waxaan ahay qof mowqif leh cad yoolkeeduna u cadyahay meesha ay tahay meesha ay higsanaysana ay tahay meel fog anigaa raba in la shaqeeyo insha allah yuusuf maxamuud v o a boosaaso
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaadna dhegaysanaysaane xarumaha warbaahinta soomaalida ee isugu jira tviyada idaacadaha iyo baraha internetka ayaa waayadan dambe si aan tiro lahayn u soo badanayay taasna waxay keentay in dhallinyaro badani u hanqaltaagaan qabashada shaqada warbaahinta soomaaliyana sanad kasta waxaa lagu dilaa wariyaal tiro badan oo ku guda jiray howl maalmeedkooda warbaahineed sidoo kale meelo badan ayay dhallinyarada warbaahinta ka shaqaysta la kulmaan xarig iyo tacadiyo kale qaar ka mid ah suxufiyiin tababaro loo soo xiray ama kuwo kale oo barta ayuu wariyaha v o a ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed la kulmay waxaana uu ku faahfaahinayaa warbixintan magacaygu walaal waa axmed yuusuf sheekh cabdi dhallinyara isli kolley way waayahoodu waa kala duwan yihiin ama xaaladahoodu way kala duwan tahay marka ruux kastayba de kolley wuxuu leeyahay dana u gaara annaga waxaan nahay dhallinyaro dhallinyaro barata cilmiga saxaafadda marka waxaanan rabnaa ardayda kusoo biiri doonta saxaafadda xilli dhow insha allah waxaad diyaar u tihiin inaad wariyaal eh, qaarkiin noqdaan insha allah waxaan rabnaa inaanu warbaahinta kusoo biirno basa saxaafadda oonu wariyaal noqono waxna ka bedelno nidaamkan saxaafadda soomaalida xilligan jira oo aan dhihi karo aad buu u hooseeyaa een, inaanu wax ka bedelana insha allah waanu ku rajo weynaa goormaa soo bilowdeen barashada saxaafadda kolley waa la kala duwan yahay ardadu ruuxu xilli buu kusoo biiray aniga ahaan oo kale iyo arday kale oo ila midii waxay kusoo biireen sanadkii hore bishii labiyo tobnaad marka ilaa hadda ayaan ilaa waxaan filayaa inay afar bilood meelahaas inaan ku jirnay haddii aan ku weydiiyo maxaa ku dooratay inaad saxaafadda baratid cilmiga saxaafadda waxaan ku doortay inaan barto ani kolley mar ahaantaydii ho- yar ahaan- yaraantaydii horta saxaafadda waan jeclaa waxaana dareemay xilligan la joogo in baahi fara badan oo saxaafaddii inay jirto dad u leh aqoonteeda kartideeda oo soo baxana loo baahan yahay oo bedela jiilkii hore na soo gaarsiiya cilmiga saxaafadda marka waxaan rajaynaynaa insha allah inaanu laftanadu halkii kasii qaadi doono kuwo kuwii hore heerka ay soo gaarsiiyeen inaanu sii qaadi doono wax badanna aanu kusoo kordhin doono insha allah aniga kolley shaksi ahantayda horta waxaan jecelahay in aan kasoo dhex muuqdo saxaafadda internationalka ah ee ka baxsan saxaafadda soomaalida shaksi ahantayda laakiin aniga waxaan aada u jecelahay xagga tiifiyada inaan kasoo muuqdo insha allah waayo aad baa mahadsan tahay magacaaga saaxiib sadiiq maxamed kalaas aye sadiiq meeqa sana jirtaa waxaan jiraa ilaa labaatan sano meelaad haye eh, ardaydan eh, saxaafadda baranaysaa ka mid ah waxaa ardaydan baan ka mid ah saxaafadda baranaysa Haye, maxaa ku jeclaatay waxaan ku jeclaaday hoobkeyga inaan saxaafadda barto laakiin waxaa isii dhiirigelisay maadaama ay dhahaan waa quwa- quwadda afraad saxaafadda ee adduunka marka waxaan jeclay inaan shacabkeyga wax ugu barto waxaana jeclay akhlaqiyaadka iyo sida u dhaqmaan wariyayaasha caalamiga ah marka sidaasaan ku jeclaaday haddadan xaaliyan waqtigan aan ku jiro waxaa maskaxdayda ka guuxaya waa uun goormaa noqon doontaa saxafi ummaddiisa wax u qabta oo heerna ka gaaray saxaafadda marka intaas hadda maskaxdayda ka guuraysa ee ka maxaa guuxaysa laydin baraa marka sidee wax laydin baraa si wanaagsan oo ku dhisan akhlaaqiyaadka marka waxbarashadu si fiican bay u socota hadda waayo aad baa mahadsan tahay magacaaga saaxiib afakaadha maxamed axmed walaalow haye afakaadha soo dhawow waan dhowahay aad iyo aad dhalinyarta xaafadda islii maasha allah nimbe wuxuu ku jiraa marxalad nimbe facebook kaga sugan yahay waxbarashadana aad bay u fiican tahay Een, dhalintu waxyaabo kala duwan bay bartaan Een, khaasatan annaga waxaan baranaa hadda tiimkanagan aad meesha noogu timid een, cilmiga saxaafadda Een, alxamdulilah waanuna ku rajo weynahay meel fiicanna wuu noo marayaa Een, nin walbana waxa uu barto wuu un ka yool gaadhaa oo weliba soomaalidu waa dad active ah fahmo badan Een, inta badanna iskuullada ay ku jiraan kuwa langwageka lagu barto iyo kuwan xirfadaha gaduduwan ahba een, waxay ka gaadhaan horumar la taaban karo maxaa ku dooratay inaad saxaafadda baratid Een, horta niyahow waxa weeyaan waa aniga xiiseeya saxaafadda een, awalan oo u samaysanba shakhsi saxaafadeed sidaan anigu iska dhaadhiciyey Een, talabaad waxaan jeclahay inaan ogaado wax kasta soomaalidu la yidhi waa jirta marka inaan ka kaaftoomo wixii oo hawada la socon jiray oo yaa yiri yaa lagu yiri maxaan ku dhahay xillimuu dhacay wakhtiguu dhacay siduu u dhacay war kasta oo aan maqlo aan awood u yeeshay inaan xaqiijin karo oo war sugan maskaxdayda aan u gudbiyo baahidaas ay u kaliftay inaan barto saxaafadda waa tahay kaasi wuxuu u dambeeyey mid ka mid ah dhalinyaro soomaaliya oo ku dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya oo baranaya mixnada saxaafadda waxaana ay u waramayeen dhallinyaradaasi wariyaha v o e khadar maxamuud xareed halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o e dhinacii heesaha ayaan markaan jallaacaynaa waxaan idiin soo qabanayaa fanaanka cawaale aadan iyo heesta iyo fanaanada kale haniyukan iraado
allaylehe allaylehe dee si xarraga leh ayay isugu jiibiyeen fanaaniinta kala ah labadaa fanaan ee cawaale aadan iyo weliba hana u k laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayeen nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay kulamo ka tirsan is-aragga koowaad ee wareegga siddeedda koobka kooxaha horyaalada yurub kooxda reaal madrid ee dalka sbain ayaa guul muhiim ah kala soo laabatay dalka jarmalka kadib markii ay laba gool iyo gool kusoo garaacday naadiga bayan munikh ee dalkaasi jarmalka ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa u dhaliyey real labada gool ee ay ku badisay wuxuuna soo gebagabeeyey ronaldo toddoba bilood oo uusan wax gool ah ka dhalinin tartankan isaga ayaana ah laacibka ugu goolasha badan hadda tartankan tan iyo markii uu bilowday koobka horyaalada yurub sanadka kun iyo sagaal boqol shan iyo kontonkii wuxuu hadda leeyahay boqol gool waxaa ku soo xiga ronaldo xidiga kooxda barcelona leonel messi oo dhaliyey sagaashan iyo toddoba gool raawul oo horey ugu soo ciyaaray reaal madrid ayaa ah ninka saddexaad ee ugu goolasha badan tartanka horyaalka yurub wuxuu dhaliyey lix iyo toddobaatan gool waxaa kaalimaha afraad iyo shanaad ku kala jira weeraryahanadii hore ee a c milan filip inzagi iyo andrea shefshenko oo kala dhaliyey toddobaatan iyo toddoba iyo lixdan gool bayer munikh oo ciyaarta ku dhammaysatay toban laacib kadib marka kaarka cas laga siiyey ciyaaryahan harvey martines goolka keliya ee ay ku badisay ayaa waxaa u dhaliyey arturo vidal isla vidal ayaana ka khasaariyey rigoore loo dhigay toddobaadka dambe ayay is arki doonaan labadan koox waxaana ay ku ciyaari doonaan magaalada madrid ciyaaraha kalena kooxda brushia dortmund ayaa xalay khasaaro kala kulantay kulankii taadadii u baaqday qarax ka dhacay meel u dhow baska ciyaartooyda kooxdan kaasoo ay la dheeshay kooxda monaco xalay ciyaarta oo ay saddex gool iyo laba ku badisay monaco ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday weeraryahanka siddeed iyo toban jirka ah ee kooxda monaco kailian embebe oo dhaliyey laba gool halka goolka kalena uu ahaa mid uu kooxdiisa dortmund ka dhaliyey ciyaaryahan seven benna dhinaca goolasha dortmund waxaa kala dhaliyey ciyaaryahanada usmane dembele iyo kagawa is-aragga labaad ee labadan koox ayaa ka dhici doona sagaal iyo tobanka bishan abril garoonka stadi louis du ee magaalada monaco ugu dambeyntiina ciyaar kale oo xiise lahayd ayaa dhex martay kooxaha atletic madrid iyo leicester city ciyaartan ayaa waxa ay gool iyo eber guusha ku raacday kooxda atletic de madrid goolka oo ahaa rigoore ayaa waxaa saxiixay weeraryahan anton graceman leicester oo markii ugu horreysay ka qaybgalaysa tartankan ayaa soo bandhigtay ciyaar difaaceedu uu aada u sarreeyey is-aragga labaad ayaa ka dhici doona toddobaadka soo socda magaalada leicester ee dalka ingiriiska dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
waa tahay nuur bukhaari aad buu u mahadsan yahay dhinacii heese ayaan gurdhow markaasi u jallaaci doonaa hase yeeshee aan mar kale ka codsado saaxiibkay ismaaciil farjar inuu inoo dulmaro qodobo ka mid ah wararkii ugu waaweynaa mahadsanid jamaal madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in isbahaysiga nato uu yahay mid muhiimadiisu ay weli taagan tahay hadalkan ayuu sheegay xilli uu saddex bilood ka hor sheegay in isbahaysiga nato uu yahay mid xilli badan soo jiray oo aan u taagnayn in uu wax ka qabto muhiimadaha horyaalla qaarkood oo ay ka mid tahay difaacidda weerarada argagixisada dacwad oogayaasha dalka jarmalka ayaa sheegay in baadhayaashu aysan weli haynin caddaymo muujinaya in nin loo xidhay qaraxa lala egtay baska kooxda brusiya uu ka qayb galay weerarkaasi hase yeeshee bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in ay weli raadinayaan in ay helaan ruqsad ay ku soo xidhaan ninka lagu magacaabo cabdilbaasid oo ay tuhmayaan inuu xubinka yahay kooxda daacish aad yaad buu mahadsan yahay ismaaciil farjar ayuu ahaa oo qodobadii wararka ugu waaweynaa aynoo dul marayey dhinacii heesaha mar kale haddii aynu ku laabanno yurub kenya ayaan soo qabanaya
codkaasi fanaanada yurub genyo waxa ay gebagabo tahay idaacadda iyadii duhurnimo jamaal axmed cismaan iyaanoo ismaaciil xuseen farjar aydinla socotsiinayay tan iyo intayna afarta galabta kulmayna waxaan kaga tegayaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh